بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidanka sahaynada oo toddobaadkan ka dhacay gudaha waddanka suuriya haddaba maxaa ka jira in yahuuddu ay burburiyeen warshad lagu farsameeyo hubka oo ay lahaayeen ciidanka iiraan markii ugu horaysay muddo soddon sanno ah kadib shiinaha iyo ruushka oo samaynaya dhoolatuskii ugu weynaa haddaba muxuu fariimo ah uu xambaarsan yahay dowladda turkiga oo saldhig ciidan oo laga tijaabiyo gantaalada riddada dheer ka furanaysa soomaaliya haddaba maxaa keena in ankara saldhigani ay ka hirgeliso geeska afrika saamayn intee le'eg ayuuse keeni karaa yahuudda oo sii wadaa xasuuqyada ka dhanka shacabka reer filistiin iyo saacadihii la soo dhaafay oo ay shahiideen tobannaan ruux maxaa ka jira in kiyef askarteeda ay hubka tiirinayaan macabsi misata iyo xumo dhanka caskariga ah qodobadaas xubintii wargaysyada iyo xalqadii sagaal iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm حليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
have something that has happened saddex iyo labaatan sanno kadib intee la eg yahay khasaaraha maaliyadeed ee maraykanka ka soo gaaray weeraradii kow iyo tobankii sebtembar Then on September 11, 2001, we were shaken out of complacency. Thousands were taken from us as clouds of fire and metal and ash descended upon a sun filled morning.
maxaan ka ognahay shirkadaha ugu badan ee uu ku habsaday khasaaraha imisaase ku shaqa beeshay weeraradaas khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray shirkadaha caymiska kuwa dalxiiska iyo kuwa duulimaadyada oo wadarta khasaarahooda uu ka badan yahay boqol iyo afartan bilyan oo dollar halka ay ku shaqabeeleen shan boqol sagaashan iyo sideed kun oo ruux
maxayse tahay aadaafta loo beegsaday maraykanka أهدافها آه، طبعا أولا آه، استهداف رأس الكفر في العالم آه، نظام النظام العالمي الجديد نظام القطب الواحد فأمريكا اليوم تهيمن على العالم وتدعم اليهود دعما مباشرا in dhaqaalaha laga wareemo gaalada yay uga daydeen mujaahidiinta ma ahan waxay iyagu hadda bilaabeen ee waa qayb ka mid ah siyaasadda sharciga ah
maxay ahaayeen daaraha ganacsi ee laga burburiyey maraykanka maxaanse ka naqaan waxay ahaayeen trade centerga caalamiga ah ee adduunka oo uu maraykankana ku faanahayay marna quruxdooda iyo bilicdooda iyo dhismahooda uu ku faanahayay marna dhaqaalaha ka imaado uu muslimka iyo ummadaha kale ee adduunka uu ku gumaysan jiray marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee muuqda maxay kaloo washington ku weysay weeraradaas Een, yurub iyo maraykanka iyagoo isku qoofalan markii ay ku mashquuleen la dagaalanka een, muslimiinta shiinuhu ee wuxuu soo iqtixaamay bartamaha qaaradda yurub een, dharka qaybihiisa kala duwan een, qalabka elektrooniga iyo kaabayaal muhiim u ah bulshada ee reer yurub hadda waxaa laga keenaa een, dhanka shiinaha
intaas iyo ka badan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo aad dhegaysan doontaan galabka jimcaha saacaddu markay tahay tobanka iyo qadar soddon daqiiqa ah in shaa allah لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa saxiifadaha artis ayaa maanta oo khamiis ah waxay daaha ka fayday in howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidanka kumandoska maamulka isugu yeeray israa'il uu ka dhacay dalka suuriya weerarkan oo dhacay maalintii isniinta ayaa waxay cutubya ka tirsan yuhuudda ay gudaha ugu galeen saldhig ciidan oo ay lahaayeen ciidanka iiraan halkaas oo ay ku burburiyeen warshad lagu farsameeyo hubka kadib markii ay howlgalkooda si nabad ah ay ku dhammaysteen islamarkaana ay soo qaateen wixii dukumiintiye ah ee xaruntaasi yilay ayaa waxay diyaaradaha dagaalka yuhuudda halkaasi ka daabuleen raggii fuliyey weerarka maamulka bashaar al asad waxa uu sheegay in duqayntaasi lagu dilay ilaa lix iyo toban ruux ayna ku dhaawacmeen in ka badan afartan kale saxiifadaha artis waxa ay sheegaysaa in dukumiintiyo muhiim ah ay halkaasi kala soo laabteen ciidanka yuhuudda inkastoo aysan xusin macluumaadka ku qornaa dukumiintiyadaasi dhankeeda dowladda iiraan bayaan ay soo saartay wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxa ay ku sheegtay in xarunta bacsaneed oo ku taalla suuriya ay beegsadeen sahaynada balse xukuumadda dahraan xilligaasi faahfaahin dhab ah kama bixin sida ay waxu dhaceen ma ahan weerarkii ugu horreeyey oo ka dhaca suuriya oo ay yuhuuddu ku beegsadaan xarumo taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan maamulka sahaynada oo mar kasta taageere ka helaya dowladda maraykanka ayaana waxa uu fuliyaa howlgallo qarsoodi ah oo ka dhaca gudaha iiraan iyo sidoo kale waddamada ay duulaanka ay ku joogto kuwaas oo badanaa lagu burburiyey warshado lagu farsameeyo hubka si gaar ah kuwa nukliyeerka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
أما والله إن الظلم شؤم مؤسسة الكتائب waxay idin soo gudbinaysaa
Arrogance, oppression and persecution are the inherent traits of the disbelievers in every time and age. From the story of Cain and Abel, من قصة هابيل وقابيل إلى نمرود وفرعون waa filim dukumentari ah oo cinwaankiisu yahay والكافرون هم الظالمون maxaad ka taqaannaa sooyaalka dhiigdaadinta iyo gumaysiga ku xardhan ee maraykanka تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونخرج ما يجهله الكثيرون عن هذه الدولة الظالمة الجائرة العاتية الطاغية
maxay salka ku haystaa cadaawadda ay muslimiintu u qabaan maraykanka
American مرحبا We hate American You hate us Yes I hate you ما نقبل الاستعمار احنا ابائنا علمونا Americans come in our country. We will kill, we will kill them one by one. Because we...
maxay ahaayeen asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar iyo beegsiga muwaadiniinta maraykanka 9 11 happened in part as a result of U.S. foreign policy. And it was a, it was a response to what was a, a- a widely held perception that the U.S. was at war against Islam and that the United States was an unquestioning supporter of Israel's activities in the Middle East and against the Palestinians.
maxaa muslimiinta kala gudboon haymanada maraykanka iyo duulaanada lagu hayo muslimiinta فلا تشاور احدا في قتل الامريكان امضي على بركه الله وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبه خير الانبياء عليه الصلاه والسلام
waa muuqaal la daawan karo muddo saacad ah oo ku baxaya saddex luuqadood waxaana la baahin doonaa galabta inshaa allah
دولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمريكا ونجرعها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaarita cabduqaadir bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka suyib cabdulaahi qodobka ugu horeeya maanta xubinteena diiradda ku saareen waxau noqonayaa dowladda turkiga oo dooneysa in soomaaliya ay ka hesho saldhig militari oo si joogtaha uga sameyso tijaabooyinkeeda ku aadan gantaalada ridada dheer ee baalistiga siday daabacday majalada bolomberg ee kasoo baxda dalka maraykanka turkiga ayaa doonaya in soomaaliya uu ka yarigeliyo saldhig uu ka sameeyo tijaabada gantaaladiis baalistiga codsigan ayaana la sheegay in loo diray kooxda ridada soomaaliya sida ku warantay saxiifadda turkigu waxa uu doorbidayaa dhulka bannaan ee cirifka badweynta hindiya ee ku dhow dhulbaraha oo mara soomaaliya waa aag istaraatiiji ah oo uu doonayo inuu ka asaaso saldhig ciidan uu ku tijaabsado gantaalada marka uu soo saaro soomaaliya waxa uu ku doortayna waa inay ku taalo kala baraha dhulka adduunka sidaas darteed waxa uu doonaya inuu ka faa'iidaysto fursaddaas isagoo kusoo hoosgabanaya heshiisyada difaaca uu kula jiro kooxda riddada wuxuuna u soo rarayaa saldhig tijaabada gantaalada riddada dheer ah maadaama mar kasta uu tijaabada ay ka dhacdo meel ku dhow dhulbaraha ay gacan ka geysan karto kor uqaadida baaxadda iyo hufnaanta gantaalada hawada waana sida tibaaxas warbixinta waxaa isweydiin mudan xaggee ka mara dhulbaraha soomaaliya dhulbaraha waa xariiq dhex marta meelo kasta taasi u qaybisa laba gobol oo koonfur iyo waqooyiga dhulbaraha sidoo kale waxaa loo yaqaanaa xariiqda dhexe waxaana meelaha dhulka ay ka dhex martaa qaaradda afrika bartamaha ameerika iyo qaybo ka mid ah aasiya soomaaliyana waxaa loo aqoonsanyahay in uu dhulbaraha ka maro deegaanka baarsan guuni oo ka tirsan gobolka jubbada hoose warbixinta saxaafadda bolomberg waxaa lagu sheegay in tijaabada gantaalada baalistiga ee turkiga aysan saameyn ku yeelin doonin deegaanka oo la diyaarin doono hanaanka hortegidda qashinka ka dhalanaya tijaabada ah waana sidii lagu qoray saxiifadda masaafada dheer ee isku jiraan turkiga iyo soomaaliya si saldhig tijaabo gantaalada ah oo uga hirgeliyo turkiga gudaha soomaaliya waa inuu aagga saldhigga ka diyaariyo dekadii saldhig ilaalo oo waqti weliba ay joogaan tiro ciidanka turkiga ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si joogtaha halka uga howlgelaya si ay dhaqdhaqaaqa ula socdaan waxa uuna si aada uga cabsi qabaa turkiga inay dhibaato kala kulmaan dowladaha iyo colaaduhu kala dhexeeyaan waana sida lagu xusay qoraalka wargeyska dhanka kale waxaa lagu soo warramaya in turkiga uu saldhiggan uusan ka rabin mid uu muddo kooban isticmaalayo kadibna uu isaga guurayo balse waxa uu daneynayaa inuu ka dhisto saldhig mustaqbal ah oo ku sugnaado muddo fog misena uu ku tijaabsado dhammaan gantaalada iyo hubka uu soo saaro taasoo dhibaato ku ah bulshada soomaaliyeed siday sheegayaan khubarada siyaasadeed gobolka jubbada hoose ayaa sida la sheegay la filayaa in uu saldhiggan ka dhisanayo turkiga haddii ay murtad xasan sheekh iyo rajab dayib erdogan ay qalinka ku wada duugaan heshiiskan halista ku ah shacabka waddanka muslimka ee soomaaliya waxaa sidoo kale lagu soo warramaya in turkiga kareysan doono dhulkan laakiin isagoo ka faa'iidaysanaya heshiisyada difaaca iyo iskaashiga ee kula jiro xukuumadda riddada waxaana suuragal ah hab aan kiro ahayn inuu saldhiggan ku helo muddo kadibna dhulkaas uu xayuubsado weliba si bilaash ah waxaa ugu dambeyntii warbixinta saxiifadda lagu sheegay in turkiga xataa haddii ay isku fahmi waayaan kooxda riddada aan helidda saldhiggan uu qaadi doono tallaabooyin kale oo ay ka mid tahay mana sheegasho oo aysan kooxda riddada jirin male uga baxsato maadaama ay ciidamo tababaran ayna horay u siiyaan qalab militari oo kala duwan dhanka qodobka inoo xiga ee xubinta wargeysada waxauu noqonayaa qaar badan oo ka mid a warbaahinada dunida ayaa warbixin waxaay ka daabaceen howlgal fariidah oo uu fuliyey mid ka mid ah muslimiinta ku dhol gudaha dalka filistiin kaasoo uu ku begsaday mid ka mid a yuhuudda maanta oo arbaco ah waxaa qof yuhuudiha si xun loogu dhaawacay howlgal ka dhacay waqooyiga magaalada raamallah ee dhacda daanta galbeed ee ku hos jira gumeysiga yuhuudda waa kadib markii la jiirsiiyey gaari xamuul ah oo loo soo diyaariyey iqhtiyaalkiisa waxaa lagu soo warramaya in shakhsi yahuudi ah uu soo gaaray dhaawac xooggan oo qaybaha kala duwan ee jirkiisa ah waxaana isagoo garaab ah loola cararay goob caafimaad waana sidaya xuseen qaar badan oo ka mid ah warbaahinada caalamka ruuxa howlgalkan haliyinimada fuliyey oo heebtiisa la aqoonsaday ayaa la sheegay inuu asal ahaan yahay filistiini ku nool dhanka daanta galbeed waxaana middan ama kaag ay ku noqotay yuhuudda halkaas ku sugan oo ay cabsi xooggan kasoo food saartay weerarada keliya duulnimada ee sii lexaatanaya maalmahan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa muddo kooban gudaheed waxa uu la kulmay weeraroos xigxiga oo ay fuliyeen haliyo kasoo kala jeeda urdun iyo filistiin midkii uu fuliyey ruuxii urduniga ahaa ayaa saameyn xoogan waxa uu ku rabay dadka sahayanada ah waxaan markan soo qabanayaa saxaafadda new york times waxay daabacday ciidanka ruushka oo si xawli ah uga sii siqaya gudaha ukrein gaar ahaan dhanka bari ee waddankaasi waxaana halkaas nafta ku weeyey boqolaal askari oo ukrein u dhashay saxaafadda oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan naato ayaa sheegtay in ciidanka ukrein ee ku sugan saldhigyada bari ee dalkaasi lagu arkay wax layaab leh waxaana ka mid ah in askarta qaarkood ay iska tuurayaan hubka ayna ka tegayaan furmaha dagaalka kuwo kalena kuma ridayaan cadowgooda wax rasaas ah sababtoo ah ma lahan wax khibrad dagaal ah waana askar aan lahayn tababarkii dagaal ee loo baahnaa arrintan waxa ay su-aal gelinaysaa marxaladda ka jirta furmaha dagaalka ee ukrein tanina waxay dhalinaysaa in wax laiska weydiiyo in xaaladda ka jirta gudaha ciidanka ukrein iyadoona sidan kiyef ay mardhow fashil qarka ugu saaran tahay haddii aysan ka bixin marxaladdan sida warbixinta lagu xusay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay ruushku sameynayeen kabasho militari kadib markii ay muddo ay isku raacraaceen guuldarooyin culus duqaamo xooganna laga fuliyey meelaha ugu muhiimsan ee ku yaala gudaha caasimadda moscow xubintii wargeysada maanta waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa dhoolatuskii ugu ballaarnaa muddo soddon sano ah ayaa waxaa si wadajir ah u samaynaya ciidamada badda ee dowladaha ruushka iyo shiinaha dhowlatuskan oo ah mid xambaarsan fariin ku socota dowladaha reer galbeedka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya afar boqol oo isugu jira doomo gujisyo iyo sidoo kale maraakiib dagaal waxaana la sheegay in sidoo kale ay qayb ka yihiin ilaa boqol labaatan diyaaradood oo ah nuuca helikobtarka dhowlatuskan waxa uu ka dhacayaa badaha baasifiga mediteraneyanka khaswiin iyo baldiikh waxaana si toos ah uga qayb qaadanaya in ka badan sagaashan kun oo askari falanqayaasha iyo khubarada caskariga waxa ay sheegayaan in tani ay muujinayso in moscow iyo biijin ay u diyaargaroobeen dagaal kasta oo kaga yimaada reer galbeedka iyagoo iskaashanaya faktor liferkin oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha caskariga ayaa rumaysan in tani ay muujinayso awoodda ciidan ee labada dal iyo halka uu gaarsiisan yahay iskaashigooda wakhtiga uu ku soo beegmay ayaana ah mid xasaasi ah iyadoo dowladda ruushka markan dagaal toos ah ay ka wajahayso dowladaha reer galbeedka xukuumadda kiyef oo taageero dhinac welibaha ka helaysa ururka nato ayaa muddooyinkii dambe weeraro xooggan waxa ay ku qaadaysay gudaha ruushka iyadoo duqaysay magaalada caasimadda ah ee moscow sidoo kalena ciidamadeeda ay gudaha u galeen gobollo ka tirsan ruushka kiyef ayaa hadda reer galbeedka ka codsanaysa in loo oggolaado in hubka ridada dheer ay ku garaacdo magaalooyinka ruushka tallaabadaas oo ay ka degtay xukuumadda moscow ayna sheegtay in haddii ay dhacdo ay tahay dagaal toos ah oo ay reer galbeedku iclaamiyeen
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag imminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii sagaal iyo tobanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii sagaal iyo tobanaad ee silsiladda dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ku guda jirnaa fasalkii labaad ee baabka koowaad qoraaga allah u naxariistee wuxuuna leeyahay yahuudda ayaa shaam iyo ciraaq ka geystay dulmi iyo takrifal awoodeed oo xargaha goostay halka yacquubiyiintuna gaboodfal midkaa la mid ah ay ka geysteen masar xukaamta ayaana talada la keli noqday iyagoo ku tuntay dadka dadkii ayaana ka daalay dacwadihii ay u gudbinayeen intooda waxgaradka ah heer dadku xaaladdaasi liidata ee ay ku jireen ay u qaateen inay tahay qadar jaan go'an oo lagu xukumay oo aanay jirin meel ay uga baxsan karaan mararka qaarna waxaa dhici jirtay in geeridu ay ka doorbidaan nolosha ay ku jiraan dadkii ku noolaa dowladihii faris iyo ruum waxaa ka qaalib noqotay nolosha ku dhisan tarafka iyo tamashlaynta waxaana la fogaatay nolosha dhalanteedka ah ee ku dhisan dhaldhalaalka adduunyada boqorradii faris iyo ruum iyo saraakiisha labadan dowladood ayaa ku jiray nolol aad u liidata oo aan lahayn wax xiigsi ah oo aan ka ahayn tumasho iyo tamashlayn waxayna nolosha tarafka ku khasaariyeen hanti aan la soo koobi karin boqorkii kisraa ee abrawiis ayaana lagu xasuustaa inuu lahaa laba-iyo toban kun oo haween ah konton kun oo faras iyo waxyaabo la mid ah oo aan la soo koobi karin oo ka mid ah dhalanteedka adduunyada qoraaga lagu magacaabo makriyos wuxuu leeyahay taariikhda laguma warin dadka nolol iyo raaxa badnaa akaasiradii faris kuwaasoo hadiyadaha looga keeni jiray dhammaan waddamada dhaca bariga dhow iyo midka fog markii ay muslimiintu ka saareen ciraaqna waxay magaalooyinkii laga furtay uga tageen kaydad dhar alaabo maacuun iyo qalabyo kale oo aan la qiyaasi karin faatixiintii carbeed ee dhulkan furtay ayaa helay qanaa'im aad u fara badan oo ay xitaa garan waayeen kuwaasoo ay ka mid ahaayeen weelal ka samaysan dahab iyo fido oo naxaas lagu duldhalaaliyey waxayna faatixiintu odhan jireen waxaan moodaynay inay yihiin cunto la cuno waxayse noqdeen weelal ka samaysan dahab iyo qalin taariikhyahanadii carbeed ayaa ku tilmaamay gogashii kisraa ee ay muslimiintu qanimaysteen maalinkii almadaa'in inay la ekeed lixdan dhudhun oo dhirir ah iyo lixdan dhudhun oo balac ah oo ka samaysan dahab laguna xardhay dahab waxaana sidoo kale loo sameeyey ceelbiyoodyo beero iyo waxyaabo kale tani ayaana ka mid ah muuqaalada muujinaya heerka ay gaartay noloshii tamashlaynta ku dhisnayd ee boqorradii farrisiyiinta waxaa la mid ahay dowladdii shaam ee ruum farrisiyiinta iyo ruumaanku waxay ka sinaayeen raaxada iyo tamashlaynta boqorradii ruum iyo madaxdooda ayaana goobaha ay ku sugan yihiin sida madaxtooyada goobaha ay ku ciyaaraan iyo meelaha kaleba ku diyaarsan jiray nooc weliba oo ka mid ah waxyaabaha tarafka ah xasaan bin thaabit radiallaahu canhu oo ahaa gabyaagii rugcadaaga ahaa ayaa tilmaam ka bixiyey golihii jabla ibnu ayham al khasaasiniy wuxuu yidhi waxaan ku arkay toban gabdhood oo heesaya shan waxay ku heesayeen heesta baraabidhada halka shanta kalena ay qaadayeen heesaha reer xayra waxaana gabdhahaas u soo hadiyeeyey iyaas bin kabiisah waxaa sidoo kale maka iyo meelaha kale ee la midka uga imaan jiray gabdho carbeed si ay ugu heesaan oo keliya marka uu cabitaan cabayana wuxuu goglan jiray oo dhinac iska dhigi jiray wax weliba oo udgoon ah madaxda dhexe iyo dadka ka soo jeeda qoysaska tilmaaman iyo hantiilayaasha ayaa iyaguna isku howli jiray inay ku daydaan boqorada marka laga hadlayo qaablabiska cuntooyinka iyo qaabka ay u nool yihiin mustawaha nolosha iyo qarashaadka ku baxaya ayaana aad u kordhay noloshuna way adkaatay heer ay gaartay in hal qof uu lebiskiisa iyo cuntadiisa ku bixiyo wax dad hal magaalo ku nool ay quudan karaan ama ay ku labisan karaan wuxuu ashacbi leeyahay reer faris waxay ahaayeen kuwa koofiyadaha ay xirtaan ku jaangooya hadba sharafka uu qofkan leeyahay iyo qabiilka uu ka soo jeedo qofkii sharaf u dhammaystiran tahay waxay koofiyadda uu xidhanayo ku kacaysaa boqol kun hurmus oo dadkaas isku tirinaya ayaana sitay koofiyad ku fadhisa boqol kun oo afxir looga dhigay jawhar sharafta ay sheegayaanna waxay ahayd inuu qofku ka soo jeedo toddoba reer midkood oo asaadiyaduna ka mid tahay tarafkaas iyo tumashadaas ayay dadku ku soo barbaareen kuna soo hanaqaadeen heer ay noqotay dabeecad ay ku nool yihiin kuna adkaatay inay ka baxaan ama ay ka tanaasulaan xitaa haddii ay ku jiraan xaaladda ugu adag waxaa la sheegaa in boqorkii yasdajrid uu ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee furus markii uu ka cararayay almadaa'in inuu horay u qaatay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kun qof oo heesayaal ah hurmusaan oo ahaa boqorkii al ahwaas ayaa isagoo hortaagan cumar wuxuu dalbaday in biyo loo keeno markaas baa biyo loogu keenay weel adag kadib ayuu yidhi haddii aan haraad u dhimanayo weel noocaan ah biyo kuma cabayo markaa kadib baa loo keenay weel biyo ku jira oo uu ku qanacsan yahay halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii sagaaliyo tobanaad ee taxanaha maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaa inoo ballanaa xalqada xigta sidaas iyo nabadgelyo waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف وهجاء guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamul yowm oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فيها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى